hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah afarlabaatanka bisha agost sanadka laba kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir samakaab iyo nuur buqaari
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti inoogu tahay faadumo warya oo ah gabar sawiro iyo muuqaallo ay kaga hadlayso dhanka wanaagsan ee soomaaliya ku soo bandhigto baraha bulshada sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan heesihii iyo ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
dagaalka ganacsi ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ayaa kor u sii kacay jimcihii shalay kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay inuu cashuur dheeri ah kusoo rogayo badeecadda shiinaha oo usoo dhoofiyo maraykanka shiinaha ayaa dhinacooda jimcihii ku dhawaaqay iyagana in tariifad cashuur ay ku kordhinayaan alaabta maraykanka u iibgeeyo shiinaha oo qiimaheedu uu yahay shan iyo toddobaatan bilyan oo dollar madaxweyne trump oo arrinkaasi ku tilmaamay mid siyaasadeed ayaa badeecadda shiinaha ee qiimaheedu uu yahay laba boqol iyo konton bilyan oo dollar kusoo rogay cashuur kordhin shan iyo labaatan boqolkiiba ah taas oo dhaqangeli doonta kowda bisha oktoobar isagoo ka aargudanaya beijing madaxweyne trump ayaa ku amray shirkadaha shirkadaha maraykanka inay si dhaqso ah u bilaabaan raadinta wax ka duwan shiinaha kadib markii beijing ay ku dhawaaqday in ay sare u qaadayso cashuurta badeecadda maraykanka uu dhoofiyo shiinaha oo qiimaheedu uu yahay shan iyo toddobaatan bilyan oo dollar ciidamada dowladda suuriya ayaa sabtida maanta ah dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay dhinaca waqooyi galbeed ee dalka suuriya si ay usii xoojiyaan dagaalka ay rabaan inay ku mucaaradka uga wada qabsadaan gobolka idlib ciidamada madaxweyne bishaar al asad ayaa toddobaadkii hore ka qabsaday kooxaha mucaaridka degmada ku taala galbeedka idlib ee khan sheikhuun taas oo isku xirta magaalooyinka waaweyn ee suuriya jimcihii ayaa sidoo kale waxa ay la wareegeen deegaano ku yaala koonfurta idlib halkaas oo ay aada ugu dhow yihiin ciidamo ka tirsan militariga turkiga oo saldhig ku leh kooxaha kor kala socda xaaladda suuriya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda suuriya oo taageero ka helaya kuwa ruushka ay hadda isku dayayaan in ay go-doomiyaan ciidamada turkiga ee suuriya jooga gobolka idlib ayaa ah gobolka keliya ee ay maamulaan mucaaridka waxaana jiray heshiis u dhexeeya turkiga iyo ruushka oo dhigayay in idlib laga dhigo goob ka caagan dagaalka
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijkeenna madasha dhallinyarada waxaa marti noogu ah faadumo waryaa oo ah gabar ku dhalatay kuna soo barbaartay dalalka carabta ee khaliijka waxa ay dib ugu laabatay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaana baraha bulshada ay ku soo bandhigtaa sawirro iyo muuqaallo ay dadka ku hadla afka carabiga ay ku tusto dhanka wanaagsan ee soomaaliya faadumo waa mahadsan tahay bal marka hore waxaan jeclaan lahay inaan ku weydiiyo goorma ayaad wadankii gaar ahaan caasimadda dib ugu laabatay ee fikirka aad ka haysatay iyo wixii aad kala kulantana bal noo faahfaahay
marka koowaad ku mahadsan tihiin silka v o a waxaa wadanka usoo laabtay afar sano shan sano ka hor waxaan ka waa marka koowaad soomaaliya usoo laabtay kuma daalin mana ku barbaarin marka markaa kusoo laabtay waxaa ka aaminsanaa fikrad kale inay tahay meel yani oo dhimatay oo yani oo nololka nolol taalin oo jaamacado la furin oo iskoolo yani dadka badan waxay marka dadweynaha joogaan ka aaminsanyihin soomaaliya khaasatan kuwaan ku dhalinnin waxay ka ka aaminsanayaan imageka midia isha gudbinteed waxay ka aaminsanaa soomaaliya waayo marka markaad eh, muqdisho tagtay eh, adigoo dabcan eh, fikradaha hadda aad sheegtay aaminsanaa eh, maxaa la kulantay marka maxaa isbedel ah oo dhacay
Um, marka koos muqdisho aan kusoo degtay waxaa waxaa arkay inay nolosha caadi socoto Eh, dadka mm, ganacsigooda dadka mm, dhiirigelinta dhalinyarada dhinaca mm, iskoolaadka dhinaca jaamacadaha yani mm, dhinaca yani ma- maraakibta diiniya wax kasta maasha allah way ka yani yani shaqada meel way ka socotaa laakiin dadka dibadaha joogaan khaasatan wadamada carabta waxay ka aaminsanaya soomaaliya meel baaba tahay adduunka yani nolol ku taalan bulshadan yani inay meel saxro tahay oo oo kaaman ka samaysan aan dadka la aaminsanaa laakiin markaa arkaysa qof maasha allah yani cilmi soo bartay qof caalim diini ah qof ah, qof yani ganacsi ah, ku- ah, yani ku- professional ku noqday Ah, waxaas waxaa yani soo jiidata dhahay wallahi soomaaliya sidaa la aaminsanaa ma ahayn marka taas anigata kuwa shaki igu noqotay dadka soomaaliya maliku waayo marka maxaa ka- xaggee ka bilowda marka markii aad sal dhigatay oo aad alaylehay noloshii magaalada la qabsatay En, xaggee wax ka bilowday En, ah, alxamdulilah ilaah ii fududeeyey en, inaan en, social media khaasatan en, aan applicationka snapchat iyo instagram ka bilaabay inaa en, yani nolosha caadiga markaa jaamacada aadi jiray markaa kasoo noqdo en, ah, me- me- meelaha cusub la furo en, ah, dhalinyarada meelaha isku imaato ina waxaa kabadubi jiray Eh, wax- en, ah, saa u muujiyo ina dadka iska nool yihiin dadka yani life fiican iska haystaan alxamdulilah en, noloshooda iska socoto taas raba inaa muujiyo laano aniga markaa ka imaaday dad badan baa ku dhishteen ku barbaareen marka dadka waxay ka aaminsanahay soomaaliya inay tahay wax kale marka aniga aan aniga waa fahamsanahay meeshe meeshe images images images yani sawirkaas ka qaateen marka markasta waxaa ku dadaalayay sidii ii fikirayaan ina ina ina ina su-aalaha ka buuxisa inaan ka jawaabo yani masalan dad baa ku dhihi soomaaliya dihin soomaaliya soomaaliya yani bad ma leedahay ma ma yani waxna kama aaminsana dad maleedahay soomaaliya faqri baa magaajo baa qudaar ma leedahay soomaaliya ganacsi ma leedahay iskoola ma leedahay marka nolosha caadiga dabiiciga baniaadamka u baahan yahay yani inuu adduunyada isku qabto Aa, dadka dibadaha ka aaminsanaayeen khaasatan saa usoo waciyen dadka carabaha marka kudhashta ku barbaareen dadkaas aan imis rabin inaa gaarsiiyo haddii tahay soomaaliya haddii tahay carabahaba ino Ha.
markasta wixii lagu cayin jiray inay soomaaliya tahay meel meel dhimatay lagu cayin jiray kaas koo kala dhigan jiray marka ay yareen annagana eh, cuqdadaasa qaadnay inay soomaaliya meel xunta hataa qofka magaca soomaaliya soo qaada waa ka xishoon jirnay laakiin marka marka soomaaliya imaada anigu qof weyn oo garaab lana kasoo fahmay alxamdulilah in nolosha iska socoto yani ina soomaaliya yani miidi ahaan dhinaca aada dulma weyn la saaray oo yani dhinaca bas oo negativeka soo saaray dhinaca oo positiveka markasta yani ayna soo saareen waa gartay Eh, waxaad sheegtay hadda soo hadal qaaday markii aad dalalka carabta ku nooleed oo aad yareed eh, aad dugsiga hoose ama dhexe dhiga jirtay in en, so- magaca soomaaliyeed la idinku caan jiray marka yaa idinku caan jiray okay aniga eh, markas waxaa lahaa anaga waxaa waxaa anaga eh, dadka geesano unba naga aaminaan waxaa anaga gudbino unba dadka naga aaminaan anaga dadka wadanka le marka eh, soomaalida markay ka imaanayso wadamada carabta markay ka imaanayso soomaalida wadamada carabta masa daawikiri xataa dhinaca miidiyaha carabta mase miidiyaha soomaaliya markas waxay arkaysa meel eh, baaba ah iyo iyo yani gadaal badan ka socda laakiin marka la fiiriyo en, ah, yani meel yani oo yani dagaalada waajibkii aad baray wixii inay markasta soo celceliyaan soo celceliyaan En, mana kusinaa qofka yani inuu inta i- waxaas socoto inay dadka yani iska noolaayeen yani nolosha iska kabanayeen iska shaqaysanaa iska soconayaan marka waxaas lama aaminsanen waxay laalisa meel baaba tahay waa marka faham en, ah, marka dadka dhalinyarada oo isku filigan jireen markasta carabaha way ugu cayin jireen hata khaasatan xisada en, marka la- xisada juqraafiya marka laga soo qaado en, laga hadlo wadamo wadan kasta caalamka marka wadanka soomaaliya laga laga soo hadlo inuu yahay wadan muslim wadan oo carabaha xil- xilmihiis kamid ah alla markasta oo soomaaliya waxaa lagu yaqaanaya wadan faqa- faqr yahay faqr najaaca xataa waa yani waxay noqotay caan ina wadan kasta marku rabo inuu ka hadlo dhibaato iyo rafaad inuu soomaaliya kasar ahaan soo qaato taas aniga markasta ku maqli jirna waa midi jirtay oo waxaan ka qaban karna ma haysan anaga meesha ku dhalanay imitaasan soo gaaray yani wax kale lama soo gaarin xataa soomaalida naftooda soomaaliya ka imaan jireen waxaasan basoo gudbin jireen markasta wadamaha kala imaadaan marka waxaa sheegtay in aad eh, social mediaha sida youtube-ka iyo instagram-ka iyo facebook iyo maaragtay aaladaha kale ee bulshada ay ku xiriirto aad eh, sheekooyin dhanka wanaagga ee magaalada muqdisho ah aad maaragta kusoo bandhigto marka bartilmaameedkaaduna uu yahay dhalinyarada sida adiga oo kale dalalka carabta ku dhashtay ee ku koray marka maxaa ka bedeshay dhalinyaradaas ilaa i hadda walahi alxamdu alxamdulilah ilah fadli gale inuu messagka gaarsiiyo dadkaas oo wadamadaas ku nool ina inay fahmaan inuu inay wadan leeyihiin ina inay wadanka si ay ka aaminsaneen inay ahayn alxamdulilah messagkaas aan hadda shan sano awooday alxamdulilah waana ku guuleystay inay dad badan hooyooyin badan soomaaliya kusoo noqdeen familiyaha kusoo noqdeen ay dhahayaan soomaaliya adagaa noo noo ilfurtay adaa ishood ahayd markaad maa soomaaliya wax kasta kana ku ogaano adaga adaa kusoo wici jirnay adagaa nasoo hali jirtay markaa lasoo jawaabi jirtay marka alxamdulilah ilah igu geelisay taas yani dad xataa ganacsi soomaaliya ka furteen yani oo anigu dhiirigeliye marka alxamdulilah taas ilaha fadlile dhalinyaro badan oo dalalka carabta maaragta hadday noqon lahayn kuwa khaliijka ama kuwa kale ee bariga dhexe ee carabta ku dhasho oo soomaali ah oo muqdisho jooga miyaa jira oo maaragtay aada iska warqabtaan oo maadaama aada luqad ahaan isfahmaysaan
horta alxamdulilah ha waagi imaanayo dadka way yaraayeen laakiin hadda alxamdulilah dadka way bateen oo carabaha kasoo laabtay yani familiyaal badan xagga soo aqoon soo kordhay dad badaa soo laabtay wax dada aqoon yani yani marka alxamdulilah xiriir waan sameynaa ma mar yani brograamaad ku yeernaa yani waxyaabo oo dhalinyarada soo wadaagno waxa waxaa ugu dambeysana mashruuca oo life makers oo muqdisho ka furan mashruucaasna ka qayb galnay as volunteer ka qabano programyaal oo yani ku saabsan ciideynta agoomaha iyo dadka soomaan afka lagu geenaya yani mashaariic intaakasiime alxamdulilah ilahna garab galay iyo dadka dibadaha joogaan khaasan wadamaha cabka naga caawiya waa gartay marka dhalinyarada kale ee soomaaliya ku dhashay gaar ahaan magaalada caasimadda ah sidee i idiin arkaan ma idin soo dhoweeyaan oo xiriir ma idinka dhexeeya oo ma is dhex gashaan horta yani inkastoo soomaaliya wadankeenu yahay laakiin anigii koowaad marka ko soomaaliya imaanayo sanadihii koowaad fagaar waxay lahayd inaa dhex galo fagaar yani yani waa ufahansantaha qof xag ku dhashtay kusoo barbaaray soomaaliya wuxuu ka yaqaanaa bas wax wax qaldan ku fahansan yahay marka marka usoo laabto alxamdulilah yani dad badan baa dhalinyarada yani ibn xataa dhalinyarada soomaaliya si kala laga aaminsan yahay yani oo oo soomaaliya ku dhashtay ku barbaaray dad badan baa jaamacada dhigteen asxaabtii ah way caawiyeen oo yani sadaan soomaalida way aragay iga dhigeen magaalada marka dad badan baa isdhexgala dad badan baa barnaamij badan ka qabno dhalinyaro kusaabsan marka alxamdulilah ka waran dhalinyarada kale ee carabta ee aanan soomaalida ahayn ee kugu tixan social mediaha kaala socdo hadda maadaama ay arkeen dhinacyada wanaagsan ee soomaaliya fikirkooda wax ma iska bedelay wallahi aad iyo aad alxamdulilah dad baa kuleeya soomaaliya kalxis badan oo imaadno kasoawayaada xoga horjooga marka dad badan caraba raba inay imaadaan marka xilta mid loo sawiro iyo jaziira marka fikiryaala maashala wadankeenu yani marmar xataa migransa wadamada islaamka la wadaagno yani waxyaaba badan baa xiriir naga dhexeeya calaaqad kamid ah khaasan dhinaca dugsiga qur-aanka marka marmar dugsiyaasha qur-aanka markay qur-aanka imaarka baranayaan hindaada kor u qaadaya marka samabadka duuba marka silka u diraafiyaan maasha allah yani asa soomaalida waxay ku socontihiin ilmaha yarka iyagoo yada qur-aanka dhameeyaan marka iyo thaqaafada badguud ah soomaaliya gaadita dhinaca dhaqankeena dhinaca ganacsigeena dhinaca karanka soomaaliga badana carabaha waxay dhahaan soomaalida aad baa shacbi waxay utihiin oo gacan furan marka qofka loo yimaado ajnabi ah waa soo dhaweysin aad yani waxaa ka dhigtin qofka gurigiisa yahay marka alxamdulilah ilaah igu geelisay taas waaya marka waxyaabaha aad soo sawirto ama aad sawirada kasoo qaada ama muuqaalada videoga maxaa kamid ah waxaa kamid ah dhalinyada oo yani markasta targetke wuxuu ahaa dadka oo carabaha ku nool dadka soomaaligeeda way fahantayin soomaaliya waxay tahay wax kasta marka dadka carabaha ku nool wax kale ka aaminsanaya soomaaliya mana heshinin qof yani base yani media ka daawadaan yani soomaaliya gudaheeda maxaa ka dhacaya marka aniga social mediaha waxa u gelin jira markasto tusaale ahaan gudi yar duubay oo oo yani dhalinyarada oo ka imaatay carabaha yani su-aalo weydiiyo oo kamid ah yani soomaaliya markaa usoo laabatay soomaliya markaa intaa imaaday maxaa ka aaminsaneed markaa soomaaliya marka maxaa maxaa isbedele dhinaca aragtida ka haysatay iyo soomaaliya maxaa ka qabataa qofka jaamacada dhigtay qofka ganacsiga furtay marka way kala duwan tahay marka kadaas waxay unoqotay dhiirigelin dadka carabaha joogaan inay inay ku fikiraan horta inta imaashada ka hor inay ku fikiraan inay wadan leelahay soomaaliya marka alxamdulilah magaalada muqdisho dhankeeda wanaagsan caasimada haddii aada la qeybsato dhalinyarada iyo dadka kale ee ku dhegeysanaya maxaa noogu sheegi lahayd dhinacyada wanaagsan ee caasimadda dhinacyada wanaagsan caasimada walaa wax walaa ku wanaagsanta wax lasoo koobi kara ma aha aniga waxaa dhiga dhinaca waxbarashada khaasan jaamacadaha alxamdulilah yani wahab mareen yani oo yani levelka cimri maraya maanta jaamacadaha soomaaliya taas horta yani ay fursadaha u badato dhalinyarada inay yani jaamacadaha sacan udhigtaan takhasuskai rabaan inay bartaan marka taas asleeyahay taa usoo jiido badan oo dadka carabaha kimaalin kasta badankooda high schoolka marka dhameeyaan iyo jaamacadka si uhiin xagga wadankaas usoo jeedaan waay waxbarashada haddii aan sii balbalaarino jaamacadda ayaad kaga baxday magaalada muqdisho marka bal ka waran ardada kale ee ka timid dalalka carabta ee dalka kusoo laabtay ee jaamacadaha uga baxay wadanka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho sida ay ula qabsadeen iyo sida ay u arkaan wallahi dad badan ba hadda jaamacada ka dhigtay ardo badan xag kasoo laabatay jaamacada haddii ku dhashteen soomaaliya haddii ku dhashteen wadamadaas kale jaamacaday usoo laabteen badankooda dhinaca caafimaadka haday tahay dhinaca injineeriga dhinaca takhasusaadka shareeca qanuun looyarka waxaas aada u sheesheeyaan marka badankooda soo noqdeen badankooda jaamacada dhigtaan yani fahamkeena qof oo xagga ka imaata soo qalin jebisa marka aada lagu soo bartay alxamdulilah jaamacadaha wanala qabsadeen yani waxay noqdeen reer muqdisho caadi noqdeen caadka xaafadasaalbaa waa gartay waayo marka gabagabadii ayaan soo gaarnay faaduma marka hadda maxaad tiegsanaysaa hadafkaadu muxuu yahay ugu dambeyntii horta qofka baniaadamka marka hore aniga dadkaliga mashruuc degsiyo oo mashruucaas ku shaqeeya yani hadafka ii muuqaday goolka sare inaan gaaro alxamdulilah waana gaaray wuxuu ahaa inaa yani soomaalida carabaha ku nool iyo carabta ba inaa imishka caafimaadka gaarsiiyo taasna alxamdulilah waa gaareen taasna hal maalin kuma dhamaanayso waana lasii wadaa saas leeyahay marka waa sii wadnaa alxamdulilah ana hadda keliya maakana kuleeyihi dad badan baa kasoo noqdeen wadamaha carabta oo shaqada anig wada ka daban inay wadaan social mediaha marka alxamdulilah intaasaan isleeya laakiin hadaf hadda ii muuqada isdhihi karo hadafkaasa sheegi karaa waa ku shaqeyn doonaa hadda ma jirta aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd faaduma waryaa oo ah gabar ku dhalatay kuna soo barbaartay dalalka carabta ee khaliijka waxa ay dib ugu laabatay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyadoo baraha bulshadana kusoo bandhigta sawiro iyo muuqaalo ay dadka ku tiisiso dhinaca wanaagsan ee soomaaliya barnaamijka ayayna marti igu ahayd tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay nuuro oo inoo waday barnaamijkeenii madasha dhallinyarada haatanna ku soo dhowaada wararkii ciyaaraha wararkeenna ciyaarahana waxaa haddii aan ku bilowno waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah horyaalka waddanka talyaaniga ee italian sera a ayaa maanta dib u furmaya nuur xasan nuur oo stuudiyaha ila fadhiya ayaa si weyn ula socday iyadoo sanadkan horyaalka la filayo inuu ka duwanaado sanadihii hore maadaama kooxaha qaar ay ciyaartooy soo iibsadeen juventusna ay u muuqan doonto mid geli doonta tartan adag nuurow maxaa ugu waaweyn maadaama uu maanta furmayo horyaalka talyaaniga waxyaabaha ugu xiisaha badan maxaa ka mid ah waa mahadsantaha cabdulqaadir waxaa ugu waaweyn in maanta horyaalkii uu furmayo waxaana la ciyaari doonaa laba kulan barma ayaa caawa fiidkii la ciyaari doonta juventus ciyaartaas ayaana lagu furi doonaa xilli ciyaareedkan horyaalka talyaaniga juventus sheekada xiisaha leh ayaa ah in tababarahoodii cusbaa mauricio sarri uusan laylin doonin kulanka caawa fiidkii iyo kulanka toddobaadka dambe sababtoo ah waa uu xanuunsan yahay baa la yidhi waxaa ku dhacay cudurka ooforeenka hadda waxaa laleeyahay xaaladiisa caafimaad oo ay soo hagaagaysaa marka wuxuu noqon lahaa kulankan kulankiisii ugu horreeyey ee tan markii uu juventus kusoo biiray sarri intii lagu guda jiray xagaaga maaragtay gabadda ah laakiin sidaas ayaa dhacday marka juventus iyo parma ayaa cabdulqaadir lagu bilaabi doonaa juventusna juventustii hore ma ahan ayaa laleeyahay sababtoo ah maadaama tababarihii dhowrka sano ee maaragtay sideeda sano ee lasoo dhaafay watay alegri uu isaga tegay tababaro cusubna la keenay waxaa isbedel weyn uu ku dhacay qaab ciyaareedkii kooxda sababtoo ah sarri waxaa lagu yaqaanaa kubad heer sare ah oo maaragtay oo loogu magacdaray sarri ball sarri ball loogu magacdaray kubaddii sarri waa sida qaabka guardiola uu u ciyaaro oo kale maaragtay kubad qurux badan halka yufa lagu yaqaanay kubad difaac ku dhisan iyo weerar rogaal celis ah marka waxaa laleeyahay waqti ayay qaadan doontaa in yuventus ay maaragtay qaabkaas sarri ay fahmaan ciyaartooyda marka taas ayaa keeni karta baa layidhi in napoli iyo inter ay ka faa'iidaystaan oo ay yuve loolan adag la galaan xilli ciyaareedkan marka Ee, sari waxaa la leeyahay ee, guusha xoogga ma saara ee wuxuu saaraa kubad qurxoon inta badan waa Ee, sidaas marka ee, nurow ee, juventus maxay soo kordhisay marka maadaama ay tahay kooxda difaacanaysa horyaalka yuventus waxay soo kordhisay ciyaartooy cusub Eh, ciyaaryahanadaas waxaa ka mid ah ramsey oo ay ka keeneen arsenal oo uu beeca xurta ah kaga tegay wax lacag ah kama aysan soo bixin En, waxaa kale oo ay soo kordhisay yuventus en, ciyaartooy maaragtay eh, eh, ku- ku- ku wanaagsan dhinaca en, difaaca oo uu ku jiro daaficii kooxda ikis oo sida weyn loo doonayo aad iyo aad wuxuu ahaa intii suuqa iibsiga ciyaartooyda bilowgeedii hore ma- markiiba uu furmeeyay ciyaartooyga lagu dagaalamay iyo Barcelona, rabiot oo kasoo tegay ee, PSG, p s g oo saddexdaas- isagana si xore ay ku heleen oo lacag la-aan ah waxaa si wanaagsan laakiin ninka ay ka keeneen eh, kooxda ikis delid lacag fara badan ayay kasoo bixiyeen weliba mushaar badan ayuu ka qaadan doonaa marka saddexdaas laacib ayaa ugu muhiimsan En, intaas ayay soo kordhiyeen waxaase ka tegay wiilkii da-da yaraa ee dhowaan eh, maaragtay uun soo loo- loo soo dallacsiiyey heerka koowaad muuse kiin oo everton ay gadatay eh, oo everton lacago badan ay ku gateen ay ku weliba gateen ha Ee, heshiiskaasna waxaa ku jirtay sooma haddii ay damcdo inay everton iibiso inuu juventus kusoo noqon kusoo doono noqon Ee, doona waa gartay kooxaha inter milan iyo ac milan maxay soo kordhiyeen ayaga?
inta aanan kuwaasi gelin kulanka kale ee caawa dhici doona ayaa ah napoli iyo fiorentina oo ah laba koox oo aanan isu qalmin oo aan ognahay napoli in dhowrka sano ee lasoo dhaafay kaalinta labaad ay ku dhamaysanaysay iyo fiorentina oo uu gatay milyaneer kasoo jeeda talyaaniga balse heysta dhalashada talyaaniga oo reer new york ah oo kumiso lagu magacaabo ciyaartooy caan ah ayuu keena waxaa ka mid ahaa ninkii ribri ahaa oo ka tegay bayer munic markii uu dhamaaday xilli ciyaareedka lasoo dhaafa ayay isbuucan keeneen sidoo kale boten kevin eh, prince boten ayaa isna u yimid waxaana hore u- ugu ciyaarayay en, ciyaaryahan eh, la- lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedka lasoo dhaafay en, talyaaniga kiesa marka weerarka eh, fiorentina waxaa hadda lagu tilmaamaa in uu noqon doono mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan marka eh, waxay u badnaan doontaa in napoli ay badan doonto maadaama napoli ay iyana ciyaaryahano wanaagsan keeneen Ee, Eh, fiorentina ayaa ku jirtaa kiesa ee fiorentina u dheeli jiraa layidhi labaatan sano ka hor kiesa kale marka maxaa farqiga u dhexeeya taageerayaasha qaar waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan ee kiesahana muxuu ahaa farqiga u dhexeeya waa wiil iyo aabihii kiesaha hadda ciyaara aabihii ayaa usoo ciyaari jiray fiorentina waxaana uu ahaa laacib weyn En, fatix terim oo yu- fiorentina soo tababaray waa tababaraha en, turkiga ah ee galatasaray leeliye ee caanka ah talyaanigana milan iyo fiorentina soo leeliyay ayaa isbuuc ka hor ayay fiorentina iyo kooxdiisa ciyaareen marka mar la weydiiyey bal ka warran kiosihii hore iyo kan waxa uu sheegay in aabihii uu ka khatarsanaa kan hadda jooga sida maldinigan iyo maldinigii hore Maldiniga Ee, hore.
waa Marka- gartay ee, nuur ee, intaadan ka bixin ee, inter milan waxay keensadeen ee, lukaku oo manchester united booska soo waayay Ee, maxaa isleedaha lukaku ma ka raysan doonaa manchester united Ee, manchester unitedna ma u darsan doontaa mise way ka raysan doontaa waa su-aal wanaagsan lukaku waxaa la leeyahay aad ayuu u camiray inter milan waxaana laba kulan uu u saftay u dhalay shan gool eh, ciyaarihii saaxiibtinimo Eh, mar uu hadlayna waxa uu sheegay in uu ka raysan doono eh, manchester united aad aad ayuuna u caraysnaa marka aad fiiriso hadalkiisa sababta wuxuu sheegay in uusan ka helin wax ixtiraam ah bilooyinkii ugu dambeeyey maamulka kooxda manchester united marka waxaa kale oo dadka falanqeeya ciyaaraha ay sheegayaan in lukaku uu ku wanaagsan yahay horyaalka serie a-da talyaaniga maadaama eh, kubadaha talyaaniga iyo ingiriiska ay aada u kala fog yihiin oo ingiriiska ay tahay orod iyo xoog laakiin halka talyaaniga ay tahay tactica iyo farsamo lagu ciyaaro marka inter sanadkan inkastoo dhismo uu ku socdo oo ay adag tahay in ay hore ka tartamaan oo tababaro cusub iyo ciyaartooy cusub ay keeneen waxaa haddana lagu tilmaamaa mid ka mid ah kooxaha ugu adag ee juventus qalqiib Ee, waa gartay ee, talyaaniga intaas haddaan ku dayno ciyaar kulul ayaa maanta jirta oo udhexaysa ee, liverpool iyo arsenal Ee, bal ka waran kulankaasi oo kale maadaama horyaalkii ee, ingiriiska uu yahay ama uu kamid yahay horyaalada ugu xiisaha badan kulankanna uu yahay kulan weyn oo weliba waana kulan kulamadii saddexaad ee horyaalka Eh, runtii kulankan oo kale wuxuu ku fiicnaa in uu yimaado dhammaadka eh, xilli ciyaareedka sababtoo ah labadan koox eh, inkastoo horyaalka bilow uu yahay iyaga ayaa haddana isla hogaaminaymin lix dhibic ayay wada leeyihiin Eh, haddii ay dabcan ay noqon lahayd dhammaadka ciyaarta oo kale oo isku dhibcana ay yihiin waxa ay noqon laha- waxa uu noqon lahaa kulan xiise leh weli waa kulan xiise leh laakiin eh, waxaad moodaa in liverpool ay aad iyo aad uga sareyso kooxda arsenal dhanka Hannaanka ciyaartooyda isku xidhka een, isfahanka iyo waa- waxaan ognahay in ciyaaryahano laba koob oo waaweyn ku guuleystay eh, maaragta dhowaan inay yihiin liverpool oo iswada fahansan iyo arsenal oo soo kabanaysa oo maaragtay eh, lagu tilmaami karo kooxaha heerka dhexmarka waa dhici Eh, karta laakiin markaa fiiristay arsenal ee obameyeg iyo lagaseta waxaay noqdeen aad inay isu fahamsan yihiin ayaa la dareemayaa Eh, qadkooda dhexana way soo buuxiyeen oo cabelos ayaa jooga iyo gondosi oo qaab ciyaareed fiican ku jira ee daafacana waxay keeneen david lewis marka Waa ma la dhici- dhihi waa dhici karaa karta.
inay isbedel sameeyaan waa dhici karta inay ka yaabsadaan kubadda waxaan ognahay inay tahay wax la yaab leh oo mararka qaarna koox aan laga filaynin inay badiso een, ay ka badiso koox weyn marka waxaa dhici kara in dhici karta in obamian iyo tiimkiisa ay ka yaabsadaan liverpool waxaa kaloo dhici karta maadaama liverpool gurigeeda lagu ciyaaraya in arsenal goolal badan looga badayo marka waanu arki doonaa natiijada kasoo baxda ciyaartaas aad baa umahadsan tahay nuur Eh, dhegaystayaal eh, ciyaartaasina natiijooyinkii kasoo kordha Eh, barnaamijyadana dambe ayaad ku dhagaysan doontaan markana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii suugaanta
heestaasi rogrogasho iyo codka maryan mursal ciise ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo dhinaca farsamada oo uu duhurnimadan inoo joogay maxamed cabdi xasan saneere tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo